wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada iyo horumarinta reer baadiyaaga ee maamul goboleedka galmudug yaase magaalada dhuusamareeb ku dah furi tababarka saabsan isbedelka cimilada tababarkan oo dareera doona muddo sida bere weliba hal ku faa'iideysado doonaan xubno ku dareera wasaarado caafimaadka deegaanka tamarta iyona biyo iyona xubno kale ee golo deegaanka ee degmada dhuusamareebe daahir cusmaan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo sharaxaad ku biya ujeedka guud ee tababarka maaraynta deegaanka ayuu ku saabsan yahay wuxuu noo soco doonaa maanta iyo beri toole iyo beri dambe waxaa weeyaane waa sideed iyo tobanka sagaal iyo tobanka labaatanka intaasuu noo soco doonaa haddii idanka alla ka dhigo waxaan rajaynayaa sidaan aan u joogno inaan iskula joogno wax badan ayaanu ka faa'iidi doonaa haddii idanka alla ka dhigo oo ku saabsan maarinta deegaanka iyo qaabab kaleoo kala duwan oon ku arki doonno seminaarka aanu ku arki doonno ajandaha sida aad ujeedaan wuxuu ka koobnaa doonaa laba siishan oo labaduba ay ku eg yihiin ama ka hadlayaan environmental management waxa la yidhaahdo afka qalaad maareynta deegaanka ayuu ku saabsanaa doonaa seminaarkan waxaa nagala soo qeyb galay xildhibaano hore ee galmudug wasaaradaha kale ah biyaha caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha iyo wasaaradda qorsheynta iyo ururada bulshada rayidka ah iyo golaha deegaankana waa joogaa